horta waxaan ahay sulaymaan xasan abri oo ah gudoomiyaha kubadda cagta jabuuti waxaana oo kale oo ahaa sideed sanadii u dambeeyey waxaan kamid ahaa guddiga fulinta ee africa gaar ahaan afartii sannadood u dambeeyey waxaan ahaa guddoomiye ku-xigeenka kubadda cagta african ahaa sideed sanad kadib waxaan goostay inaan u tartamo guddiga sare ee fifa guddiga fulinta ee fifa guddiga sare ee fifa maaragtay guddiga fulintiisu waxay ka yimaadeen qaaradaha qaaradda africa barba ka yimaadeen qaaradda yurub qaaradda america kolkaanu toddoba xubnood baa ka yimaadeen qaaradan africa toddobada xubnood guddoomiyaha qaaradda africa iska lama tartamo guddoomiyaha qaaradda africa ayaa ah xubinta labaadna waa gabar haweeneya oo saddex haween baa u tartamaya aniguna shanta ahayd balaasi hadhay ayaan u tartamayaa waa gartay saleman yaa kula tartamaya adiga imise qof baa kursigan kugula tartamaya
aniga iyo iyo iyo iyo sagaal kale kolkaa toban toban wadan baa u tartamaysa shanta kursi kolkaa insha alla si fiican bay u socotaa dib ilaa laba bilood ololaa ku jira qaaradda africa wadana ilaa shan iyo toban wadan baan soo maray haddana kula socda waxaan socdaa nigeria ololona si fiican buu socdaa insha allahna ahayd wixii ilaahay qorqoron yahay laakiin anuse intii itaal intii itaalkayga waan sameeyey waan waana aad iyo aadna waan u kalsoonahay inaan insha allah guulaysan doonaa doona marka imika suleymaano waxaad u tartamaysaa inaad ka mid noqoto guddiga kubadda cagta ee caalamiga ee fifa loo yaqaano mid ka mida xubnaha amaba kuraasta dadkaasi ay ku fadhiyaan waa sida waxaa imika u tartamayaa sideed sano kadib oo kaafkan ku fadhiyey guddiga fulinta ee fifa kubadda cagta adduunka qolada maamusha ee fifa ladhaho guddiga fulinteeda u tartamaya waan gartay marka bal iiga waran taariikhdaada xidhiirhka kubadda cagta aada la leedahay goormaad ku guuleysata inaad noqoto guddoomiyaha xidhiirka kubadda cagta ee dalka jabuuti bal taariikh yaro kooban naga sii geedigan aad kusoo gaadhay inaad ilaa imika u tartantid xubin ka tirsan fifa waad mahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waxa weyn anigu kubadda cagta hoostaan kasoo bilaabay ciyaartooy mara haddana waxaana garsoore garsoore dabidi hadda waxaa noqday guddoomiyaha kubadda cagta ee naadiga la oran jiray cde oo la oran jiray oo kale oo naadiyaasha jabuuti kamid ahaa iyaan shan sanadood guddoomiye ka ahaa markii dambe waxayna xiriir kubadda cagta ayaan ku biiray toddobada garashakii markaa oo noqday maaragtay xogeyaha maaragtay guddiga garsooreyaasha markii dambena guddoomiyaha garsooreyaasha ee jabuuti baa noqday markii dambe guddoomiyaha xagga maaragtay competitionka u qabsa baa noqday haddana guddoomiyaha maaragtay u qabsa xagga ashaxanta noqday haddana waan soo socday waxaan noqday xato instructor maaragtay xagga fifa oo maaragtay xagga refriga ayaa noqday qaaradda africa iyo qaaradda fifa tababare waxaa noqday mas instructor tababare ayaa noqday haddana haddana waxaa noqday instructor commissioner ayaan ka noqday qaaradda africa iyo fifaba oo match commission hadda ciyaarihii aan qabto waxaa kamid ahaa kun iyo sideed tobankii world cupka ka dhacay russia waxaan ahaa ninka ugu horeeyay africana opening ciyaara world cup ilaa final qabtay finalkii faransiiska kulasha ciyaarana ana anaa anaa ka ahaa maaragtay match commissioner ka ahaa mas-uul ka ahaa ciyaartaas qatar daacada kun iyo laba iyo labaatankii anaa match commissioner ka ahaa xiriir kubadda cagta haddaan ku noqdo todoba laba kun iyo afartii waxaa laga dhigay maaragtay xogaha ku-xigeenka kubadda cagta iyo tarasharka xagga maaragtay maaragtay federationka oo guddoomiye hore iga dhigay markii dambena waxaan guddiga fulintaana ku jiray laba iyo dhammaadkii laba laba kun iyo laba iyo tobankii ayaa noqday guddoomiyaha kubadda cagta jabuuti ayaa lay doortay ilaa hadda ayaan ahay guddoomiyaha kubadda cagta jabuuti laba kun iyo lix iyo tobankiina waxaa la waxaa laga doortay markii ugu horeysay guddiga fulinta africa laba kun iyo kow labaatankii iyo hadda mar labaad laga cusboonaysiin afar sano oo kale hadda noqdo maaragtay guddiga fulinta africa oo yaan la cusboonaysiin haddana guddoomiye ku-xigeen maga africa ka noqday maantana insha allah waxaan tartamayaa guddiga sare ee fifa waan gartay suleyman dadaalkaa badan ee aada soo gelisay kubadda cagta dabcan xidhiidho kala duwan baad ku yeelatay wadamada qaaradda africa iyo kuwa adduunkaba markay noqoto dhinaca sportska marka dadka imika kula ololeynaya maaragtay caawinaya tartankaagan ma waxay ku kooban yihiinuun dadka kubadda cagta ku shuqulka leh mise sidoo kale dowladaha iyo dadka siyaasiyiintiina qayb bay ku leeyihiin horta waana ogaatay tartanka haydaha adduunka caalamiga loo tartamo fifa ha noqdo caf ha noqdo abo union africa union ha noqdo abo maaragtay united states ha noqdo qof walba ku saacidi karaa tartankaasa u guulsan lahayd insha allah aniga axade aniga ko horta waxay waxay taageersan maaragtay dadkii dadkay kubadda cagtay jabuuti dhammaan somaxada dadka saxada soomaaliya meel walba degan yihiin xukuumadeeda jabuuti madaxweynuhu horeeyo iyo iyo iyo dadkii kale asxaabtay maaragtay intaa wasna ku jira qaada africa waxaa samaystay cilaaqaad dad badan baa cilaaqaad la leeyahay guddoomiyaha fifa ee imika maaragtay xilka haya markuu laba kun iyo lix iyo tobankii uu ku guulaystay africa ninkii ugu horreeyey qaaradda africa taageere aniga ahayd markuu guulaystay lix iyo labaatanki february ayuu guulaystay lix iyo labaatanki lix iyo labaatanki marso wuxuu lix iyo tobankii wuxuu yimid jabuuti socdaalkii ugu horreeyay adduunku taga jabuuti miday taana stakawimen waa taageerada aan siiyey berigaas